Culimada masaajidka Nuurul Iimaan ee magaalada Galkacyo xarunta gobolka Mudug ayaa dalbaday in laga qayb qaato dhismaha iyo dayactirka masjidka. Masjidka Nuurul Iimaan ayaa muhiim u ah bulshada ku nool bartamaha magaalada Galkacyo. Sheekh Cabdulle Cariif ee guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka ayaa bulshada ka codsaday inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka.
ilaahay yaa mahadle subxaanahu wa tacaala waxaan maaragtay aan maanta halkan u taagannahay ee, arrin wanaagsan oo khayra oo ajir badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii uu dhahay ha loo tartama ka mida waa masjid aad iyo aad maaragtay ee, u khayr badan oo magaalada gaalkacyo ku yaalla masjidka waxaa la yidhaahdaa nuurul iimaan ayaa la yidhaahdaa masjidkaasoo aad la socoteen dadka muslimiinta ah oo soomaaliyeed oo dal iyo dibad ku nool waxaan idinkugu yeerayno waxaa weeye man dalla calaa khayrin ka faacilihi qofkii khayr wax tusiya qofkii sameeyow la mid yahay in dadkuna ay ku ajirsadaan oy wixii ilaahay siiyey ay ku hormarsadaan marka alxamdulilaahi dadka soomaaliyed oo muslimiinta ahu waa dad maalkooda la jecel aakhirada inay maaragtay ay helaan oo ilaahay kaydkiisa ugu jiro masjidkaas oo la yidhaahdo nuurul iimaan shaqadiisa waa ay socotaa dhismadiisa ayaa socota alxamdulilaahi sheekh weyn oo mudaris ahoo caalima oo caarifa ayaa gacanta ku haaya oo la yidhaahdo sheekh xasan nuur masaajidkii hadda xaaladdii shubka ayuu marahaya waa markii uu ugu baahida badnaa waxaa maamulku inoo sheegay ilaa boqol iyo afartan iyo shan kiish oo bira in masaajidku hadda uu u baahan yahay sidaasoo kale ilaa kun kiish oo shamiitaa ka badan inuu masaajidku u baahan yahay walaalayaal masaajidka inaannu taakulayno faa'iidooyin fara badan ee kuwa adduun iyo aakhiraba isugu jira ayaannu ka helaynaa faa'iidada ugu weyn waa maxabbatullah in ilaahay uu nagu jeclaanayo subxaanahu wa tacaala masaajidka nuurul iimaan ee gaalkacyo haddaannu taakulayno sida ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala wa axsinuu ina allaaha yuxibbu almuxsiniin ixsaan sameeya ilaahay wuu jecel yahay kuwa ixsaanka sameeya meel gacan naxariis leh xaggeeda loo taago ixsaan loo sameeyo waxaa ugu qiimo badan ugu sharaf badan guryaha ilaahay ee masaajidda oo uu ka mid yahay oo haddana munaasabaddu ay ku saabsan tahay masjid nuurul iimaan waa masjid masaajidda ilaahay ka mida baahi darteed loo bilaabay wakhtigii lagu nacfi lahayna ku dhow oo soo gaaray ma in la daboolo oo markaa kor laga shubo dhaqaalihiina wuu maqan yahay innaga jawaabkeenuuna ku maqan yahay waxay ilaahay masjidku waa masjidkii ilaahay annaguna addoommadii ilaahay aan nahay dhaqaaluhuna waa kii ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa nagala rabaa inaan nafur aan la nimaado juhdi aan ku bixinno dhaqaalahaana aan wax ka qaad ka soo goyno si aan innaguna berrito ugu badbaadno maantana maaragtay masjidka ilaahay uuna u noqonin masjid gacan la'aan maaragtay ay hayso ama tebaya dadka gacanta ku haya ay tebayaan hiil la'aan ay tebayaan inaanu noqon waxa biriga lagu gaaro waa hantida biriguna waa jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala maalna waxaa ugu fiican maalkii jannada aa ku gadatid oo kuu horseeda inaad jannada macnaha aad geshid maxaa yeelay walaalayaal sadaqada jaariyada ee masaajidda ilaahay lagu bixinaayo qofkii ku cibaadaysta iyo qofkii cilmi ku barta iyo qofkii maaragtay ee halkaa ku ictikaafa ajirkii ayaa qofka u soconaya waa waxaan ka go'aynin waadna ogsoon tihiinoo sadaqadu waa lagu daawoobaa inta isbitaallada u socotaahi hadday masjidkaa ay wax ku darsadaan way raysanayaan hadday yaqiin la yimaadiin wuxuuna u baahan yahay bir wuxuu u baahan yahay shamiito wuxuu u baahan yahay birtii shamiitada wixii lagu qasi lahaa shaqaalihii xooggii maaragtay dhisaaya masjidka lacagtiisa ayaa loo baahan yahay masjidka ha la taageero insha allahu tacaala jawaabka ha loo furo akoonnada ha loo furo sida culimmadu ay sheegeen reer gaalkacyo adinkuna insha allahu tacaala masjidka u istaaga masjidka nuurul iimaan ee magaalada gaalkacyo ayaa waxaa baahi weyn u qabay bulshada iyo culimmada magaalada islamarkaana la doonayo in lagu akhriyo culumta shareecada islaamka qeybaheeda kala duwan